shirkii boqol iyo labaatan iyo labaad ee guddiga maamulka iyo maaraynta jubbaland war saxaafadeedkii ka soo baxay shirkii guddiga maamulka iyo maaraynta arrimaha dhulka jubbaland ee saddexda bisha nofembar sanadkan labada kun iyo sideed iyo tobanka iyadoo dowladdu ay tix raacayso shuruucdii dhulku ay ansixiyeen labada gole ee dowlad goboleedka jubbaland iyadoo dowladdu ka jawaabaysa cabashada shacabka waxay dowladdu ka soo saartay arrimaha dhulka go-aanadan hoos ku xusan qiimaha kow waxay dowladdu wax ka beddeshay qiimihii sharciyeynta dhulka qaybihiisa kala duwan labo waxay dowladdu go'aansatay in loo sharciyeeyo dadkii degay dhulkii hay-adaha dowladda ee ku yaalay dhammaan deegaanada dowlad goboleedka jubbaland isla markaana ay dowladdu ka maarantay dhismaha laga bilaabo maantoy taariikhdu tahay saddexda nofembar sannadkan labada kun iyo siddeed iyo tobanka dowladdu waxay fasaxday dhismihii dhulka qof kasta oo maray nidaamka cusub ee sharciyeynta dhulka muddada sharciyeynta dowladdu waxay kordhisay muddadii sharciyeynta dhulka waxaana laga dhigay ilaa iyo soddon iyo kowda disembar sannadkan labada kun iyo siddeed iyo tobanka ciqaabta ka dhalanaysa qof kasta oo muwaadin ah oo sharciyeysan waaya muddadii loo qabtay wuxuu mutaysan doonaa ganaax dhulkii aan lagu sharciyeyn muddada la dhulkii aan lagu sharciyeyn muddadaa la kordhiyey ee ilaa iyo soddon iyo kowda bisha disembar sannadkan labada kun iyo siddeed iyo tobanka wuxuu mutaysan doonaa ganaax dhan boqolkiiba labaatan inaan laga furi karin irid ganacsi inuusan heli doonin adeegga bulshada sida biyaha korontada iyo internetka inaan la iibin karin ama aan la kirayn karin wabilaahi towfiiq